golaha deegaanka degmada bardaale ee gobolka baay ayaa maanta kulan ay ku yeesheen degmada bardaale waxay kalsoonida kala laabteen guddoomiyaha degmada bardaale maxamed isaaq caracas iyo ku-xigeenkiisa maxamed isaaq nuunaay xilka qaadista guddoomiyaha degmada bardaale iyo ku-xigeenkiisa ayaa ka dambeysay kadib markii lagu eedeeyey mas-uuliyiintan waxqabad la-aan iyo inay ka gaabiyeen howlihii loo egmaday kulanka waxaa fadhiyey sagaal iyo toban xubnood oo ka mid ah golaha deegaanka degmada bardaale shan iyo toban ka mid a ayaa xilka ka qaaday guddoomiyaha iyo ku-xigeenkiisa saddex ka mid a ayaa diiday halka mid kalena uu ka aamusay aadan yaxye aadan baadiyow oo ka mid ah xubnaha golaha deegaanka degmada bardaale ayaa sheegay in sababta xilka looga qaaday guddoomiyaha iyo ku-xigeenkiisa ay tahay kadib markii ay ka gaabiyeen inay wax u qabtaan bulshada dooratay dhibaatooyinkana wal oo iska kor fuulay muddaha dareeriya haayeen walo halmar leeha bilaawday mahayn muddo badan cabasho badan jartii oo ku mid ayin maamul xumo iyo deegaankii musuq maasuq lakawada maamulkii oo dhismihii lanka talagalay inlahayn adeegii deegaanka landeersiyaan laamaga laylaka koobanya oo lanku warqana bulshada qaybasha shalgudiisan may nagatay walaana golo deegaan ama dowladaha hoose walaalankaso waa adeeg bulsho oo ada service walaaanka dhow oo bulshada meelad dadka taagda daron ada siyaas oo ada kuwar qabaaso hamiin maalinba ada la jaraaso hayta walaagiba bardaal maamulkii maamulku wayba hogaana lay hogaankii fulii waay ka guuldaraysadi unayna walbedelna walna doorana si deegaankanka adeegna guddoomiyaha bardaale oo golaha deegaanka ay sheegeen inay xilka ka qaadeen maxamed isaaq caracas oo isna khadka telefoonka aan kula xiriiray ayaa ka gaabsaday inuu ka hadla xilka qaadista lagu sameeyey wasiirka arrimaha gudaha iyo dowladaha hoose dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya cabdulaahi xaaji xasan ayaa ayiday go-aanka golaha deegaanka degmada bardaale xilka qaadista ay ku sameeyeen guddoomiyaha degmada iyo ku-xigeenkiisa muddooyinkii ugu dambeeyey degmada bardaale waxaa ka jiray muran dhanka maamulka wuxuuna muranka oo muddo dhowr jeer soo noqnoqday sababay iskahorimaad dhexmara maamulka degmada bardaale iyo saraakiil iyo ganacsato kale oo kasoo jeeda degmadaasi mukhtaar maxamed catoosh v o a baydhabo